bismillaahi raxmaan iraxiim weriye catoosh eed iyada angmahasanta degmada sideeda la socotoo go-doon oo tuma iyo dhowr sana ka jarta laakiin ilaahay mahadiis daawooyinka hay-adaha u n-ka yaallo ku hele msada yareera ka yaalan cunadana gaaridamaar erete oo dhib badan waa laka geliyaasa la ka hele waa tahay aan guddoomiye sawir guud naga siiya nolosha dadka degmada maadaama muddo dhowr iyo toban sana ay degmadaasi go-doonsan tahay iyo sida ay u nool yihiin nolosha dadka ilaahay unbaa ka bixin kara waa dhiban yihiin roobkii siduu u yimid hay-ad oo wax qorqoray waa jiraan wax ilaa hadda soo gaarayna male yacni kanaaca jirta go-doonba jira qandhaa jirta biyaha xaafadaha fadhiistay beerihii waa biyaha fadhiistay nolol oo hadda ilaahay unbaa loo sheegi karaayo yani qof bani aadam wax kama qaban ilahay unbaa wax ka qaban kara ee nolol xun baa ka jirta carrada go-doon biyo kanaaco intaasaa isugu darsamay beerihii oo yani biyihi ay fadhiisteen oo hadda dib loo abuuray oo hadda abuuri waxay ku yaalin ogiye nolol intaasay kasoo ilaa hadda wax soo gaarayaan male dadkii wax ka qorqorayn dhibaatooyinkan shacabka haysta ee go-doonka ku jira guddoomiye sidee looga gudbi karaa waxaa looga gudbi karaa jidka oo la furo dowladda oo kuwaan muslimka iyo dadkaba dhibay oo gacan la saaro jidka la furo intaasunbay gacan ku heli karaan wax kale ay kaga bixi karaan male gacan dowlad unbay kaga bixi karaan